bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qal الإmam abu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab hawاab man اغbrt qdmah fي sabiil الlah baabu bayaani hawaabi man qof hawaabtii caddayntiisiiba uu baab yahay iqbarad ay boorowday qadamaahu labadiisa gomadood fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ay ku booreysatay wabilisnaadi qaala aqbarana alxuseyn bnu xurayf qaala xadathana alwaliid bnu muslimi qaala xadathana yaziid bnu abi maryam huwa abu cabdillahi dimashqiy imaamu ljaamic laa ba'sa bihi bukhaari iyo asxaabu sunan alarbaca u wariyaan qaala laxiqanii cabaayatu bnu raaficin ayaa isoo gaaray buu yidhi waa cabaayatu bnu rifaacata bni raafic bni khadiij huwa hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub asita wa ana maashin anoo mid soconaya ah ila ljumcati jumcada u socdo faqaala waxa uu yidhi abshir bishaarayso faina khutaaka labada tallaabadaada faina khutaaka tallaabadaada haadihi tan ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ay ahaatay samictu abaa cabs tallaabtan aada tallaabsanaysa waa fii sabiili illaahi samictu abaa cabsin waxaan ka maqlay buu yidhi abuu cabs waa abuu cabs bnu jabrin alansaariy qiila ismuhu cabduraxmaan waqiila cabdullaahi waqiila macbad waa saxaabiyun rawaa lahu lbukhaariyu watirmidiyu waannasaa'iyu yaquulu isagoo dhahayaan maqlay qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama man iqbarat qofkay booreysatay qadamaahu labadiisa gomadood fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ay ku booreysatay fa huwa xaraamun cala annaari fa huwa isagu xaraamun ku laga xarimay waayo cala naari naarta korkeeda waa laga xarimayo yani naar waa laga koriyey waay fii sabiilillahi itlaaqiisu dee jihaadkuu ku dhacaa mararka waxaa kaloo ku dhacaa xajkana gaar ahaan waa ugu dhacaa oo xadiid baa jiray oo imaam axmed uu warinayay iyo keyrkiis oo waxaa ku jirtay xuja maca mra'atika faina alxaja fii sabiili illahi faina alxaja fii sabiili illahi marka madaahibta qaar iyo waxay ku daraanba marka maadaama fii sabiili illahi yihi nasiib zakada xataa inuu ku yeelo karo qofka aan awoodin inuu xajiyo oo kale zakadii in wax laga siiyo oo markaa uu ku xajiyo inay bannaan tahay oo fii sabiili illahi iday geliyaan maadaama faina alxaja fii sabiili illahi nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu leeyahay xaqiiqo oo caam ana waa waa leeyahayo wax allaale wixii khayr oo sharcigu jideeyey fii sabiilillaahi waa tahay haddana marka sababkuu ku yimidba waa sidaas oo wuxuu leeyahay anoo jumcada u tallaabsanayo salaaddii jumcada u socdo ayuu wuxuu igu yidhi abshir fa ina khutaaka haadihi fii sabiili illahi tallaabtan aada tallaabsanaysa waa fii sabiili illahi wuxuu u socdana de jimcay ahayd marka jihaadkuse waa shayga ugu horeeya oo marka ugu horeysaba ku dhacaayo waaba jihaadka isaga qaala hawaabu caynin il hawaabteed abaalmarinteed sahirat fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kusoo jeeday yanii il ilaahay jidkii fii sabiili illahi kusoo jeeday yani iyadoo ilaalinayso wabihi qaala akbaranii cismat bnu lfadl wahuwa abulfadl annumayriyu annaysaburiyu hiqat nasaa-i ibnu maajaha u wariyaan qaala xadahanaa zayd bnu xubaabin wahuwa alcukliyu can cabdiraxmaan bni shurayxin wahuwa abu shurayx aliskandaraaniyu hiqat faadil lam yusib ibnu sacdin fii tadciifihi ibnu sacd ayaa daciifiya laakiin ma asiibin rawaa lahu asxaabu lkutub asita qaala samictu moxameda bna shumayrin alrucayniy abusabbaax almisriy nasaa-i baa u wariyo waana maqbuul ibnu xajar saasuu yidhi ibnu xibaan unbaa tawhiiqiye keliya yaquulu samictu abaa caliyi abaa caliyin atujiibiy nasaa-i sidaanu yidhi atujiibi qaar kalena waxay yidhaahdeen aljanbiy labada nisbana waa lahaa kaana janbiyan wa kaana tujiibiyan anahu samica abaa rayxaanata ayuu maqlay abuu rayxaanata alasdiy xaliifu lansaar saxaabiyun yaquulu samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay xurimat caynun il waa laga xarimay cala naari naartaa laga xarimay sahirat fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kusoo jeeday marka waxaa laga qaadanayaa marka ilaalinta iyo ribaadka iyo waardiyaha qofka hayaa in ajar weyn uu leeyahay bal ribaadku mararka qaar dagaalka inuu ka ajar waa ka mashaqo badan yahay waayo dadku inay inta dagaalamaan hore kasoo laabtaan oo danahooda qabsadaan waa jecel yihiin laakiin haddii la yidhaha meel ayaa la fadhinaa bilo iyo sannado ayaa dhufays looga jiraa qofkaas waa xabisan yahay ilaahay dartiisu inuu xabisan yahay marka waa ka ajar badan yahay ajarkiisu waa ka badnaana saacad la dagaalamayo markaas lasoo kala rogmaday kanaa ka daran oo maanta dhan qofku saacad walbana uu dagaal filanayo wa bihi qaala akhbaranaa qaala baabu fadli kadwatin fi sabiili اllahi jala wacaza ka lahaad fadligeeda caddayntiisiiba u baab yahay ilaahay jidkiisa lagu kallaho jala wacaza wa bihi qaala akhbaranaa cabdat bnu cabdillahi qaala xadahanaa xuseyn bnu caliyin can zaa'idata can sufyaana can abi xaasimin can sahli bni sacdin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama algadwatu kallahaada iyo walrawxatu caraabada fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa lagu kallaho lagu caraabo afdalu waa ka fadli badan tahay min addunyaa adduunye iyo maa fiihaa waxa ku dhex jiro adduun iyo waxa ku dhex jiraba taasaa ka fadli badan marka waxay tusee alxadiidu daliilun calaa xaqaarati dunyaa adduunyada yaraanteeda iyo yacni macno yaraanteeda waayo hal mar oo la kallahaa ka khayr badan oo ilaahay jidkiisa lagu kallaho qaala baabu fadli اrawxati fi sabiili اllahi caraabada ilaahay jidkiisa lagu caraabo wx fadligiisa cadayntiisa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn yaziida qaala xadahanaa abi qaala xadahanaa saciid bnu abi ayuba qaala xadaanii shurxbiil bnu shariikin almacaafiriy huwa abu moxamed almisriyu saduuqu can abi cabdiraxman alxubuliy anahu samca abaa ayuba alansaariya yaquulu qaala rasuulu اllahi sal l slam gadwat fi sabiili اllahi aw rawxat khayru mima طalacad way ka khayr badan tahay wixii ay kusoo baxday caleyhi korkiisa ashamsu qoraxda waqarabad ay ku dhacday qoraxda iyay kusoo baxdaa ay ku dhacdaa wax kastaoo adduunyada kor yaalo wax kasta oo adduunyadan ku yaalo qoraxdaa kusoo baxdo kuna dhacdo marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay adduunya o dhan ayba ka fiican tahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziida can abihi qaala xadaanaa cabdullahi bn lmubaarak can moxamed bni cajlaana can saciidin almaqburiy can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal halaaatun saddex kulluhum dhammaantood xaqun cala allahi yacnii waxaa xaq ah ilaahay korkiisa uu isku waajibiyey cawnuhu kaalmihiisa xaqun cawnuhu kaalmihiisa dhaba calallaahi alla korkiisay dhab ku tahay isaga isa saaray almujaahidu fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa kan ku jihaadayo wannaakixu midka guursanayo alladii yuriidu alcafaaf kaas oo rabo dhowrsanaan wuxuu u guursanayaa inuu dhowrsoonaado oo cifow raadinayaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa cifada iyo dhowrsanaantu inay wax aada iyo aada u weyn ay tahay waayo qofka waxaa ajarkan tirada kaalmada alle uu u helayo waxay tahay wuxuu raadinayaa inuu xaaraan ka dhowrsado wax aada u qiimi badan waayo marka waalmukaatabu iyo midka muk marka cifada ilaahayda nabiyullaahi yuusuf atuu ku ammaanay dhowrsanaanta oo qisada suuratu yuusuf walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suuءa walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin ilaa uu ka doortay xabsi iyo cariiri ayuu ka doortay intuu xumaan ku dhici lahaa qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi oo diintiisuu ku adeygay ou qabsaday weliba furuucdii waay midaani inaynan ka tegin ciriiriba ha iska gala asiga haddii la doone haddana marka adduunyada maanta taaganna waxa ay aad loola dagaalamaba waa cifadaba naagihii guryaha in laga soo saaro meel walba la keeno raggii lagu dhex daro xishoodkii laga qaado zinadii iyo shartii inay faafto cifadaba ceeb loo arko say u socotay u socotay hadda cifadii ceeb baaba loo arkaaba oo dadka qaarkood marka yacni qofkaani yacni gabadhaani weligeed ma sinaysanin gabarnimadeeday baaqi ku tahay waxay ka dhigayaan marka qaabdarro iyo ilbaxnimo xumo iyo iyay ka dhigayaan weliba dadka gaalada la dhaqmay ama gaalada yani iyaga ama gaalada laftoodaba ceebayba ka tahay cifada waxaas marka dhaqamadaas oo kalea qofkii dhex degan oo aad ugu dhex milmo dhaqamadaas oo kalea ku dhacayo ku dhacayo ku dhacayo iyadaasu wuxuu u qaadanayaa horumar inay tahay markaasuu dalkii keenaa markaa waddankanuu keenaya wax fiican la imaan maaye wuxuu keenaa un wax cifadii un dadka ka qaado ayb markaasaad banaanada isu haysad banaanada lasha laysku haysto iyo maqaayadihii qaarkood meelaha qaarkoodoo yacnii ninkii haweentii ay markaa yacni faraha iskula jiraan oo war ilaahay ka cabsada haddii la yidhaha war dadka xorriyadda ha ka qaadinaa la leeyahay marka de xorriyaddii in fasaad la dhex keeno yacni dadkii la dhex keeno hadday xorriyaddu intaa keliya loo fahmay oo aan la raadinaynin qofku inuu ka xoroobo yacni xagga aqoonta iyo xagga sharafka iyo xagga akhlaaqda iyo xornimo haddaan laga haysanin oo fasaadka iyo fawaaxishta keliya xornimo un loo helo waxaas qofku meeluu ku gaaraya male haddii weelkaagu barnaay waa sii barnaana hoos un baad usii soconay ayb wlmukaatabu aladii yuriidu ldaa iyo midka mukaatabkee la kitaabeeyey xornimada raadinaya addoon ou ahaa intaas haddaad keento waa lagu xoreynaa baa layidhi midkaas oo raba marka inuu kitaabadii iska bixiyana isagana ilaahay baa u kaalmeynaya waayo xornimada qofka inuu helo sharcigu aada u jecel yahay oo addoonnimada uu ka baxo dadka addoonnimada dadeed qaala baabu lguzaati wafd اllahi tacaala guzaada ama baabun hada kani baabun baab weeyaan alguzaatu kuwa duulayo wafd ullahi tacaala ilaahay wafdigiisii waay wafdina min shanihi in la karaameeyo oo la maamuuso wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahim qaala xadaثna bnu wahbin can maqramata can abihi qaala samictu suhayla bna abi saalixin qaala samictu abii yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi sal l slama wafd اllahi halaaatun ilaahay wafdigiisu waa saddex qolo alghaaziy midka duulay waalxaaju iyo midka xaajigaah waalmuctamiru iyo midka cumraysanayo ee wafdina shanigiisu maamuus iyo cidda uu wafdiga u yahay waa maamuusaysaa marka qofka haaziga ah allah maamuusayo sharfayo qaala baabu maa takafala allahu caza wajalla alla wuxuu kafaalo qaaday liman oo u kafaalo qaaday jaahadda fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaadayo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi waana asmac can ibni اlqaasimi qaala xadaanii malikun can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala takafala allahu caza wajalla alla wuxuu kafaalo qaaday liman oo u kafaalo qaaday jaahada fii sabiilihi jidkiisa ku jihaaday laa yukhrijuhu xaal uusan bixinaynin ila aljihaadu fii sabiilihi jidkiisaoo lagu jihaadaa maahay wax kale aynan bixinaynin iyo wa tasdiiqu kelimatihi kelmaddiisa rumaynteeda oo rumaynayo wacdiga kelmadda waa ballanqaadka qofka jihaado ilaahay u ballanqaaday wuxuu alla u kafaalo qaaday bian yudkhilahu ljannata inuu jannada gelinayo ow yaruddahu ama uu soo celinayo ilaa maskanihi meeshii uu deganaa aladii kharaja minhu ou ka baxay maca maa naala wixii uu gaaray lala qabo oo min ajrin ajri ah ow haniimatin ama haniimo labadaa unbay mid taha ajar iyo haniimo inuu la soo laabto ama intuu ku dhinto ilaahay janno uu geliyaba waayo nafsadiisii oo uu aada u jecel yahay ayuu wuxuu khatar u gelinaya ilaahay dartiisa marka qofka iimaanku waa ka dhab marka wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can saciidi can caطaaءi bni mina wahuwa almadaniyu abu mucaad saduuq mawla bni abi dubaabin anahu samica abaa hurayrata yaquulu samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul intadaba allahu allah uu kafaalo qaaday liman buu u kafaalo qaaday yakhruju fii sabiilihi jidkiisa ku baxaayo laa yukhrijuhu xaal uusan bixinaynin ila aliimaanu bi rumayn uu i rumaynayo waaljihaadu fii sabiilii iyo jihaad uu jidkayga ku jihaadaya ma ahan muxuu u kafaalo qaaday annahu daaminun inuu yahay mid loo damaano qaaday ama anahu alla daaminun ku damaano qaadaya inuu yahay marka anahu daaminun waxaa kaloo la dhihi karaa anahu duu damaanin yani ninkaasi waa mid damaan u saaxiiba damaanadou haystaa waay macnaha xagga allow ka haystaa xataa udkilahu ljannata ilaa aan janno geliyo biayihimaa kaana kiyoodii ou ahaadaba imaa biqatlin dil inuu wafaatin ama dhimasho ow aruddahu ama inaan soo celiyo ilaa maskanihi inaan kusoo celiyo alladii kharaja minhu ou ka baxay naala maa naala wuxuu gaaray wixii uu gaaray min ajrin oo ajri ah ow haniimatin marka jannada maxaa lagu gelinaa labada midkii dhacaba haddii ou la dilana waa la gelinaa haddii kalena ou soo laabto ajrigaa ou lasoo laabtana jannada waa ku gelaa ama ajri haniimowba lasoo noqona wbihi qala akhbaranii cmr bn cثman bn sacيid bn kahيir bn dinari qala xadaثna abi can شhucayb can الزhriyi qaala abaranii sacيid bn الmusyb qala samictu aba hurayrata qala samictu rasuul اlahi sal slm yquul mahalu اlmujaahidi fi sabiili اllahi ilaahay jidkiisa kan ku jihaadayo tusaalihiisa wallahu aclamu allah ku cilmi badane biman ruuxu yujaahidu fi sabiili اllahi jidkiisa ku jihaadee marka jumladani laba shard uu dhexgeliya jumla muctarida waay yani warkii waa socdaa khabarkii mathalulmujaahidi fii sabiili illah eh weli iyadoon la sheegin baa jumla muctarida la keenay oo ah wallaahu aclamu biman yujaahidu fii sabiili illah jumladan marka muctaridada waxay mili waxay ku qofka milicsiinaya ikhlaaska yacnii qofka daahirka ilaahay jidkiisa ku jihaadayo oo laakiin baatinkiisu ujeedooyin kale wax kale ku jiraan waxaan ma helayo kaasi ee dadkuna daahirka unbay arkayaan maahane ilaahay laakiin kama qarsoona wax baatinka ku jiro marka baatinka ha iska soxo sidaasaa marka meesha ku jirta ayb kamahali saa'imi qof kamahali saa'imi qof sooman oo kale alqaa'imi ee taagan oo salaad u taagan watawakala allahu lilmujaahidi alla mujaahidka wuxuu u tala wuxuu u kafaalo qaaday fii sabiilihi jidkiisa ku jihaadayo bian yatawafaahu inuu oofsanaayo fayudkhilahu ljannata jannada uu gelinayo ou yarjicahu ama uu celinaayo saaliman isaga oo nabad galay bimaa naala maca maa naala lala qabo wixii uu gaaray oo min ajrin ajri ah aw haniimatin ama haniima qaala baabu hawaabi sariyati sariyadii abaalmarinteedii caddaynteedii buu u baab yahay allatii sariyada oo tukfiqu soo hungoobayso tukfiqu ficilkeedu waa akfaqa masdarku wuxuu noqonayaa ikfaaqan alkfaaqu an yaqzuwa waa qofka inuu duulo falaa yaqnama shay-an waxba uunan soo qaniimeysanin wakadalika kulu qaalibi xaajatin idaa lam tuqda lahu qof kastoo arrin dalbay haddaan arrintii loo fulinin ikfaaqaa ku dhacay soomaaliga marka maxay noqonaysaa qofkaa waa soo hungoobay wixii uu rabay waa soo waayey saan bay ka dhigan tahay ayb marka qofkii inta jihaadkii aado haniimo soo waayo waay marka wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa xaywatu wadakara aakhara cabdullahi bnu lahyacaw qaala xadaanaa abu hani'in alkhawlaaniyu anahu samica abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan alxubuliy yqulu samictu cabdالlahi bna cmri yaqulu samictu rasuula الlahi sl slm yaqulu ma min gaaziyatin qola duulaysaa ma jirto taqzuu fii sabiili اllahi ilahi jidkiisa ku duulayso fayusiibuuna soo helayaan haniimata haniimo ilaa tacajaluu waxay degdegsadeen thuluthey ajrihim ajrigooda saddex marka loo qaybiya labo waa degdegsadeen waa hormarsadeen min alaakhirati aakhira xaggeeda wayabqaa lahum thuluthu saddex meelood meelaa u harayso fain lam yusiibuu haddaynan soo asiibin haniimatan wax haniimo ah tama lahum ajruhum ajrigoodii baa u taam noqday meeshan marka waxaa laga qaadanayaa alajru calaa qadri lmashaqa waay ninkii intuu dadaalay dadaalay wax adduunyaha hadduu soo waayey oo maalkiisiina uu kusoo baaba-ay meesha naftiina ay soo dhibtootay ee uu soo laabtay waa ka ajar badan yahay ninka soo laabtay maalna soo helay oo marka haniimada ay timaado ajrigii waxbaa ka nuqsaamaya xadiidkan saasuu leeyahay ayb wbihi qaala wabihi qaala akbaranii ibraahim bnu yacquuba qaala xadaanaa xajaajun qala xadaanaa xamaad bnu salamata can yunusa can اlxasan can ibni cumara can الnabiy sal l slama fima yaxkii can rabihi caza wajala qaala wuxuu yihi ayumaa cabdin addoonkii oo min cibaadiyi addoomadeyda ka mida kharaja baxay mujaahidan fii sabiili llahi isagoo ilaahay jidkiisa ku jihaadayo ibtiqaa'a mardaatii raalli ahaanshadayda raadin uu raadinaya darteed u baxay damintu lahu waxaan u damaanad qaaday in arjichu haddaan soo celiyo arji arjactuhu waan soo celinayaa bimaa asaaba min ajrin waxa uu asiibay lala qabo min ajrin ajri ah ow haniimatin ama haniimo ah wa in qabadtuhu haddii aan oofsadana gafartu lahu waa u dembi dhaafayaa waraximtuhu waan u naxariisanaa qaala baabu mahali lmujaahidi fii sabiili اllahi caza wajala qofka ilaahay jidkiisa ku jihaaday tusaalihiisa kan ilaahay jidkiisa ku jihaadayo tusaalihiisa wbihi qaala akbaranaa hanaad bnu sariy can ibni اlmubaarak can macmarin can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu mahalu اlmujaahidi fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kan ku jihaadayo tusaalihiisa wallaahu aclamu allah ku ogaal badane biman yujaahidu fii sabiilihi qofka ilaahay jidkiisa ku jihaadaye kamahali saa'imi alqaa'imi alkhaashici alraakici asaajidi oo kale qof sooman taagan salaad u taagan khushuucsan rukuucayo rukuucayo asaajidi ee sujuudayo kaabuu marka la ajariyahay waa inuu marka ikhlaas la yimaado jihaadka iyo uu galayana inuu iska hubiyo sidii nebi moxamed sal ll cl slam dariiqadiisii inuu ku socdo leanna camal walba labadaa shardi buu leeyahy ikhlaas iyo mutaabaco haddii marka ilaahay dartii ay ka tahay haddana waa inuu waafaqaa sharciga ayb weliba marka jihaadku isaga hadda acmaasha kale waxaa dhici karta hadduu waafaqi waayo sida sawaabka ah qofka un inay dhibto laakiin jihaadku haddii uu waafaqi waayo sida sawaabka ah mararka qaar waxaa dhici karto inuu dad kalena dhibo walidaalika waxaa aada in loogu dadaalo ay tahay in la kala saaro tamyiizka lagu sameynaayo jihaadka iyo qitaalka fidnada labadaa inay qofka u kala soocan yihiin si uunan dagaal fidno intou ku dhaco aynan ula noqonin inay jihaad tahay ama wax jihaad ah ounan u malaynin inuu yahay dagaal fidno labada dhinacba marka labada qaladba marka in layska ilaaliyo aada looga fogaado wayna dhacdaayo sheekhulislaam ibnu taymiya laftiisa wuxuu sheegaa marar badan bay isku ekaadaan dadka qaar waa iskaga ekaadaan ama cilmigooda yaraantiisa darteed ama yacni hawo darteed iyo waxyaabaha la midkan dagaalkuna sidiisuba haddii uu yahay dagaal xaqiisa iyo baatilkiisa aan la kala garanaynin dagaal fidnow noqona waa indhala-aan haddii dagaalka labada qoloo dagaalamaysa waxaynan xaq u lahaynba ay ku dirirayaan oo mid kastaaba uu gardaran yahay ee ay ku dirirayaan marka muslimiinna ay yihiin ee waxay ku dirirayaan adduunye ay tahay anaa badsanayo anaa badsanayo sidaa ay tahayna waa suurooyinkii marka dagaalku uu ku noqon jiray dagaal fidno mar allaale marka qofka muxiqa iyo mubdilka iyo la kala garanayo kala cad yihiinna qofkay u kala caddahay isaga fidno kuma jiro kii ay mugdi ka gashana hadduu ka joogsado waa fiican yahay waayo qofku inuu wax dhex galo arrin khatar ah ma banaana ilaa inuu ku galo calaa basiiratin alsaxaabadana marka dagaaladii dhexdooda ka dhexdhacay usaamo iyo sacd bnu abi waqaas iyo waxay uga istaageen waxay ahayd ishkaala uga jiray bal riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay inay yidhaahdeen eken seef dhehayso kanaa muslim kanaa gardaran dil kanaa yacnii laga laga gardaran yahay u hiili yacni seef muslimka iyo gaalka ii kala tilmaamaysa eken muxuu ka wadaa marka aniga ma kala ogi waayo waxaweeye ma kala caddo qofka marka haddayna wax u kala caddayn hadduu istaago mowqifkiisu waa fiican yahay qofkii ay wax u kala cad yihiinna haddii marka isagu kala caddaantaas intuu ku dhaqmo qofkii muxiqa ahaa ou garab siiyo mubdilkiina ou markaa ka celiyo unsur akhaaka daaliman ow madluuman ou ku dhaqmo qofkaa isagana fidno kuma dhicin ibnu xajarna macnahaasuu tilmaamaa nawowi baa tilmaamay qurdubi baa tilmaamay abu nucaym fii kitaab alimaam uu ku tilmaamay wahaakada wixii iyadu marka yacni iska cad oo ay ku caddahay yacni dee fidnadoodu ay caddahayo qof muslimoo beriya oon waxba dembi gelin oo kale iyo ay dhici karta marka yacnii in lagu xadgudbo ama lagu dulminayo iyada marka kuwaasi maxaa waxay raacaysaa marka uun fidnada iyo waxyaabahaas qaala baabu maa yacdilu ljihaada fi sabiili اllah mabaaxiftan da aan hadda ka hadlayna sida badan wixii buqaad iyo ku saabsan ile dagaalka fidnada noqonayo waa wax un muslin ka dhexdhacayo wixii marka waxay culammada fuqahada ku baxfiyaan buqaadda booskooda dadka dadka ahlu cadliga imaamka ahlu cadligaa ku baxay la dagaalamay kuwayaalkaas meelahaasay uga hadlaan fuqahada waxyaabahan kale iyaguna marka yacnii iyadu aan hadda buqaad ahayn oo markaa muslimiintu ay dagaalamayaan qitaal fidna iyo noqon karana ibnu taymiya aada u ugu dheeraaday kitaabkiisa minhaaju sunnaha juska afaraad weliba jusaska juska afaraad iyo shanaad waa ku dheeraaday labadaas mujalad qofka hadduu aada u akriyo cilmi badana uga soo dhexbaxayo meeshaas wax badanna uu garan waa waa qiraa'o marka biimcaan hadduu ku akriyo oo aada u fiirfiiriyay wax badan baa uga soo baxayo qaala baabu maa yacdilu ljihaada waxaa jihaadka u dhigmo fii sabiili llahi ilahi jidkiisa lagu jihaado waxa u dhigmo maxaa jihaad u dhigmo xagga fadiilada wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidi qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa hamaamu qaala xadaanaa moxamed bnu juxaadata qaala xadaanii abu xasiin ana dakwana xadaahu ana abaa hurayrata xadaahu qaala jaءa rajulu ilaa rasuuli اllahi sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi dullanii calaa camalin camal itus yacdilu ljihaada jihaad u dhigmo qaala waxau yidhi nebiga laa ajiduhu ma helaayo marka laa ajiduhu ma helaayo maxaa laga wadaa camal dabcan tawxiidka markaa laga hadli maayo isaga markay noqoto yacni jihaad bilaa qitaal bilaa tawxiid iyo tawxiid marka laysgarab dhigo tawxiid wax gaaraayo ma leh waaba aslu diin jihaadkii maba ansaxayo ilaa yacni tawxiid unbaa qofku inuu muslim yahay maahan isagun buu ka ansaxayaa wuxuu u dagaalamayana waa un tawxiidka dartiisa hadda acmaasha kale waay waxa laga hadlaya ayb qaala waxau yihi laa ajiduhu hal tastadiicu ma helaysaa idaa kharaja almujaahidu mujaahidku haddou baxo tadkhulu masjidan masjid inaad gasho fataquumu aada istaagto laa tafturu aadan noogaynin wa tasuumu aada soonto maalin walba laa tafdiru aadan afuraynin inta uu maqan yahay qaala wuxuu yidhi man yastadiicu dalika yaa awooda arrintaa wax awoodaya ma lahayn cid gaartaa marka ma lehe hadhow ma la dhihi karo salaadiina ma la dhihi karo waayo salaada ninkan jihaadaa laftiisa waa tukanaa salaada yani ninkan jihaadka aaday ee salaaddii faradka ahayd asba waa tukanahay hadhow marka salaaddii jihaadka yaa fadli badan jihaadka yaa fadli badan yaa laga fahmaa ma la ysdhahayo waayo labadan qof oo nebigu uu yacnii waxaan la ysgarab dhigaayo qof jihaadaayo iyo qeyrkiisaa la ysgarab dhigaa oo aan markaas jihaadaynin acmaashii marka salaada ninkan jihaadaayo waaba sameynaa isaga salaad farada ma dheera ninkan kale ninkan joogo ma dheera ninkaas kale mujaahidka salaad ma dheeraanayo marka hadday labadii salaadihii faradkii la imaanayaan midna uu jihaad ku maqanya midna howl kale ee muhimo kale oo diiniya ou hayo kan jihaadka ku jiraa fadli badan wabihi qaala akhbaranaa waxaana dhici karta da dadka su-aalahan nebiga su-aalayo inuu hadba xaaladooda nebigu uu qiimeynayo sal l slam qofkan waxaa laga yaabaa inuu qof jaldi oo aada adag yahay oo xoog oo jihaadkii ka bixi karo muslimiinta dheef weyn u keeni karo markuu ka arko fadaa-ishii jihaadku u sheegaa nebiga sal ll l slam si ninkaasi muslimiinta uu dhinacaas ka anfaco ayb wbihi qala akhbarana mxamed bn cabdillahi bn cabdilxakm can shucaybi can illeyf can cubayd illahi bni abi jacfari qala akhbaranii curwatu can abi murawixin can abi darin anahu sa'la nabiy اllahi slى اllahu alayh waslm nabiguu su-aalay ayu lcamali khayru camalkee aho khayr badan qaala iimaanu biاllahi ilahay oo la rumeeyo wajihaadu fi sabiili اllahi ilahay jidkiisao lagu jihaado marka hadba dadku ninba wixii uu qaban karo ama uu ku roonaan karo u sheegi jiray nebiga sal l slam oo mar waxaad arkay iimaanu billahi uma asalaatu calaa waqtiha uma xajun mabruur saa inuu dhahayo haddana jihaadkii baa la hormarina kulluhu marka wax isdiidaya maahane nin walbaa kaalinta uu is leeyahay nebigu waa kasoo dhalaali karaa ee waa khayrkuu ka kasban karaa buu markaa u sheegi jiray dhammaantoodna waa khisaalu lkhayr wbihi qala akhbarana isxaaq bnu ibrahim qala akhbarana cabdالrazaq qala xadaثna macmaru can الzuhriy can ibn اlmusayb can abi hurayrata qaala sa'la rajulu rasuula اllahi sal l slam nin baa nabiga su-aalay qaala wuxuu yidhi ayu lacmaali afdal acmaasha tee oo u fadli badan qaala iimaanu biاllahi alla oo la rumeeyo qaala uma maada maxay qaala aljihaadu fi sabiili اllah qaala uma maada qaala uma xaju mabruur hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalih وaصxaabih